bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu subax wanaagsan kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda dalsan qodobada ugu waaweyn warkeena subaxnimo aad ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid ah tirada askartii ku dhimatay shil gaari oo ka dhacay ee waddada xidhiidhisa balcad iyo magaalada muqdisho ayaa sii korortay dowladda turkiga oo sheegtay inay hoojin doonto taageerada ciidan ee dowladda soomaaliya maamulka degmada garowe ayaa ka hadlay daaweyn dhacay kuwo dad lagu soo baaray h i v-ga ah ee lagu soo daadiyey xaafado ka tirsan magaalada garowe akhbaaraadka dibaddana waxaaad ku dhegaysan doontaan afgembi milatari oo sanadkan gudihiisa ka dhacay burkina faso
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
hadaad maqasheenoo qodobadii wararka kusoo dhowaada warkaasi oo faahfaahsan waa kowda bisha tobanaad sanada faahfaahinno dheeraad ah ayaa kasoo baxaysa shil gaari oo ka dhacay inta udhexaysa wadada xiriirisa muqdisho iyo balcad gaari ay lahaayeen ciidanka xooga militariga ciidanka militariga soomaaliya ayaa ku rogmaday wadada dheer ee xiriirisa balcad agaarka degmada balcad kadib markii gaarigan isagoo si xowle ku rogmaday wadadaasi ilaa iyo sideed askari oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka ayaa la xaqiijiyey inay ku geeriyoodeen halka tiro intaas kalena ay ku dhaawacmeen gaarigan oo ay lahayn ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed kusii jeeday degmada balcada islamarkaana oo dhowaanahanba ku sugnaa taliyaha hay-adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka maha salaada oo dhowaanahanba ku sugnaa degmada balcada ciidankan ayaa la sheegay inay kusii socdeen halkaasi laakiin gaariga xawli ku socday awgeed ayaa sababay inuu gaariga uu gadoomo iyadoo isla goobtina ay ku dhinteen qaar ka mid a ciidankii la socday gaariga halka kuwo kalena dhaawac uu soo gaaray taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa sheegay in dadkii dhaawacmay askarta ka mid ah loo soo qaaday magaalada muqdisho halka kuwa meydka hana lageeyay degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe taliyaha ciidanka xooga taliyaha ciidanka nabad sugidda ee sirdoonka qaranka maha salaad oo maalmahaba ku sugnaa degmada balcad isagoosna halkaas fariisin ka dhigtay islamarkaana sida wararku ay sheegayaan ilaale oo ciidankiisa ka tirsan hay-adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka oo u diro xadka kala qeybiyaha gobolada shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexe sida wararka lagu helay sheegayaan in dagaalamayaasha al-shabaab halkaas aysan isaga kala gudbin taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa xaqiijiyey geerida askartan ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed dowladda turkiga ayaa shaaca ka qaaday inay xoojin doonto taageerada ay siiso ciidanka dowladda soomaaliya cali aadan ayaa warkan faahfaahinaya dowladda turkiga ayaa cambaaraysay qaraxii lala beegsaday taliyihii qeybta booliska gobolka banaadir farxaan maxamuud aadan farxaan qaroole qaraxan ama dowladda turkiga ayaa sheegtay in si weyn ay ugu naxday geerida taliyaha qeybta booliska gobolka banaadir waxaan aada ugu naxnay markii aan ogaanay in jenaraal farxaan uu naftiisa ku waayay weerar argaxiso waxaan tacsi u diraynaa qoyskiisa asxaabtiisii iyo shacabka soomaaliyeed jannada allaha markaasi ka waraabiyo ayaa lagu yidhi war ka soo baxay dowladda turkiga dowladda turkiga ayaa sidoo kale sheegtay inay sii wadi doonto taageerada ay siiso ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo dowladda dhexe waxaan sii wadi doonaa taageerada la dagaalanka argagaxsanimo iyo awooddooda in la wiiqo ayay markaasi ku sheegeen war ay markaasi soo saareen dowladda turkiga iyagoo markaasi tilmaamay inay dhan walba ka taageeri doonaan dowladda federaalk soomaaliya
maamulka degmada garowe ee gobolka nugaal ayaa ka hadlay daaweyn dhacay kuwo dad lagu soo baaray h i b aidiska ah lagu soo daadiyey xaafado ka tirsan magaalada garowe maxamed xuseen dheere ayaa warkan faahfaahintiisa inoo haya
magaalada garowe gaar ahaan xaafadda halgan oo xigta dhanka toga weyn waxaa lagu soo daadiyey daawada h i v ids daawadaasoo isugu jirtay mid dad lagu soo baaray iyo mid dhacday xafiiska arrimaha bulshada ee dowladda hoose ee garowe ayaa soo bandhigay kartoomada ay ku jiraan qalabkani iyadoo ay soo bandhigeen mas-uuliyiin degmo oo ay ka mid tahay gudoomiyaha xaafadda halgan waxa ayna digniin adag u jeediyeen ciddii lagu helo falkan in ay wajihi doonto tallaabo adag oo dhanka sharciga ah arrintan ayaa laba jeer oo hore dhacday sida uu sheegay mici aamuse agaasimaha arrimaha bulshada ee garowe
waxaan joognaa xaafadda halgan meesha dooxa kaga beegan ama toga halkaa oo bulshada xaafadda halgan degan ee noo soo wacday arrin nagu soo laalaabatay oo markii saddexaad ka dhacday xaafadaha halgan iyo kowda agosto caawa waa markii labaad oo faldambiyeedka xaafadda loo geysto dadka joogana lagu rido argagax habeen ka midana waxaa la geeyey alaabta xaafadda kowda agosto alaabtaasi dabcan meesha dhabarka iyaga abay taallaa waa alaab aad iyo aad u badan una ballaaran waa qalabka lagu baaro xanuunka h i v aidiska lagu baaro oo laba qaybooda qayb sajala laakiin exbayr garowday ama dhacday iyo qaar lagu baaray dadkii oo isagoo dhiiggii leh ummadda dhexdeeda lagu daadinayo arrintaas labadii jeeroo hore baaritaan baan samaynay runtii kuma aanu guulaysan dadku xanuunkaas fobiyay ka qabaan ha ka qabaana de haddii loogu soo daadiyo xaafadihii in aqalladii meesha jaarka la ahaa laga guuro bay taagan tahay waana habeenkii labaad oo arrintaa la geysto haddii aan dan kale laga lahayn oo wax ka damba dabada ka riixaya aanay jirin dabcan farmashayaasheenna iyo isbitaalladeenna ayaa meeshaan keenay ee cirka kama soo daadan arrintaas waa dembi waa baaraynaa ciddii lagu helana dabcan sharcigaa lala tiigsanaya hadduu qofku u soo dhiibay qof qashinla'ah waxaan leenahay dhammaan meheradaha caafimaadka ku shaqale ama farmashi ha noqdo ama m c h ha noqdo ama healthy boosta ha noqdo ama xarun kale oo alaabtaan laga isticmaalo ha noqotee ummadda iyo ilaahayba ka xishooda oo qashinka meesha uu aadayo ogaada magaaladu waxay leedahay goob qashin waxay leedahay fayadhowr naga qaada baad dhihi kartaan annagaa na soo wargelin kartaan haddaad degmadii nahay idinkaa iska qaadi kara oo goobta qashinka geyn kara waa gubi kartaan anugu ma garanayo wax ku kallifi kara ummaddii in argagax lagu rido oo la wareeriyo oo alaab dhiigle lasoo dhex dhigo oo maxaan idhahdaa irbadihii ay yihiin kuwa maaragtay halkaa ka muuqda oo aanu dhulka ka ururinay oo habeenkii saddexaad ay tahay waxay noqonaysaa marka alaabtan sumadeeda waa haynaa wixii risiidda aanu ka hellana baaritaan baanu maaragtay ku samaynaynaa ciddii aanu ku hellana dee waxay u diyaargaroobaysaa sharciga maxamed xuseen dheere wararka t v-ga dalsan garowe
maamulka gobolka hiiraan ayaa booqday qeybo ka mid a xaafada ay ka kooban tahay degaamada moqokori ee gobolkaasi hiiraan saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda iyo sidoo kale maamulka gobolka hiiraan ayaa booqday degaanka moqokori oo dhowaantan sida ay sheegeen laga xoreeyay dagaalamayaasha al-shabaab maamulka ayaa dadka degaanka ku booriyey sidii looga qeyb qaadan lahaa howlaha amniga degmada waxaana sidoo kale ay sheegeen loo baahan yahay in maamulka degmada iyo weliba sidoo kale kan gobolka iyo maamulka hirshabeelle ay isaga kaashadaan sidii dadka ku dhaqan degaanka moqokori loo gaarsiin lahaa agabka ay u baahan yihiin maamulka gobolka ayaa ballan qaaday in daawooyinka waxyaabaha looga baahan yahay degaanka moqokori si deg deg ah loo soo gaarsiin doono iyagoona sheegay inay la kaashan doona dowladda dhexe ee soomaaliya iyo maamulka hirshabeelle halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan oo idaacadda dalsan muqdisho soomaaliya akhbaaraadka dibaddana sanadkan gudihiisa ayaa waxaa la sheegay in ay afgembigii labaad uu ka dhacay dalka burkina faso ibraahim todore oo isagoo ka tirsan korneyl ciidamada militariga dalka burkina faso ayaa la wareegay talada dalkaasi kadib markii saacadii lasoo dhaafay rasaas laga maqlayay magaalada caasimada waa dalka burkina faso iyadoo ciidanka militariga taageersan ninkan daadayare lagu magacaabo ibraahim todore ay la wareegeen talada dalkaasi burkina faso kadib markii shir jaraa'id ay ku qabteen xarunta madaxtooyada dalka burkina faso ayaa la daalaadhacaya dagaalo ay kula jiraan kooxo iyagoo ka tirsan is islamarkaana dowladda dalku la sheegay inaanay waxba ka qaban arrimahaasi sida ay sheegeen ciidanka militariga la wareegay talada dalka burkina faso sanadkan gudihiisa ay ahayd kadib markii isla sidoo kale ciidan ka tirsan militariga dalka ay la wareegeen taladii dalkaasi laakiin arrinta ayaa dhakafaar ku noqotay dadka ku dhaqan dalka burkina faso weliba galbeedka afrika iyagoona isbeddelka dhinaca militariga ee ka dhacay dalka burkina faso caqabad u keenayo arrimaha la xiriira howlaha nabadda ee laga wado gobolka islamarkaana wax looga qabanayo dadka iyagu sheegay in ay diidan yihiin nidaamka dawliga ee dalkaasi gaarahaan kooxda isis sheegtay inay dagaali kula jirto wadamo badan oo ku yaala galbeedka qaaradda afrika gudahaana warkii subaxna waad ka dhegeysaneyseen idaacadda dalsan akhyaartana dhegeysanaysaa waa nageynta
warka kula wadaagnaya wehelkaaga ha ahaado dalsan redio warta xogaha iyo xaqiiqda haddii ay ku dhaafaan macluumaadka ka baxa radio dalsan booqo www radio dalsan com si aad u hesho warar deg deg ah iyo warbixinno xaqiiq ah